وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد باب نضح بول الصبي من من الثوب قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير الهمداني صاحب حديث من أهل السنة من التاسعة قال حدثنا هشام هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان waxaa loo keenahayay ilmaha yaryar fayubariku calayhim wuxuu ugu ducaynhayay barako barakaduna waa kahratu lkhayri wa dawaamuhu khayrka badidiisa iyo dawaamkiisa marka khayr inuu u bato oo u daa'imo ayuu ugu ducaynhayay wayuxanikuhum waana taxniikinaya taxniinku waa shay macaan oo timir ama wax lamid ah in inta la calaliyo marka dhamxaniga loo mariyo canuga fa utiya bisabiyin waxaa loo keenay sabi fabaala calayhi wuu ku kaadiyey nabiga ayuu ku korkaadiyey fadacaa bimaa-in biyo ayuu u yeeray fa atbacahu waxa uu raaciyey biyihii bowlahu kaadidiisii uu raaciyey walam yaqsilhu mana dhaqinin marka xadiidka waxaa laga qaadanhayaa ilmaha yaryar oo wiilasha ah kaadidooda haddayna laba sano gaarinin ama cunno aan caana ahayn aan lagu quudin in biyo lagu sayriyo ee aan la dhaqinin oo intaa lagu kaaftoomi karo xadaثna زهyر بن xرب qال xadaثna جرير w جرير بن cبدالxميد عن هiشhام عن أbيه عن cائشhaةa رضي الله عnهa qاaلت utiya رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم waxaa loo keenay rasuulka slى الله عليه وسلم بصaبيi يurضع sabi la nuujinayo fabaala في xajrihi fيi xijrihi waa loo akri karaa fii xajrihi waa loo akri karaa baalkiisa ayuu ku kaadiyey baalku waa kilkisha ilaa laga gaaro feerta hoose meeshaas ayuu saaray markaasuu meeshaas u wakaadiyey fa dacaa bimaa-in biyo ayuu u yeeray fasabahu calayhi wuu ku shubay xadaثna isxaaq bn ibrahim alxandli qala ahbarana ciisa w ciisa bn yunus bn abi isxaaq asabici qala xadaثna hishaam bhada isnaadi mil xadiiثi bni numayr mili xadiiثi bni numayr ayuu la mid yahay canugaas waxaa dhici kara marka inuu yahay canug ay dhashay ummu qays sida xadiidkan soo socotaa ku cad xadaثna mxamed ibn rumx bn اlmuhaajir qaala ahbarana leyl can ibni shihaab can cubaydاllaahi bni cabdillaahi wa cubaydاllaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud oo ka mid ah min alfuqahaaءi الsabcati fi اlmadinati ayaam الtaabiciin can ummi qaysin binti mixsanin annaha atat rasuula اllahi sala اllah alay slam bibnin laha rasuulka ayay u keentay canugu ay leedahay lam ya'kul iطacaama aan cuninin cunno fawadacathu fii xajrihi waxay saartay nebiga baalkiisa fabaala wuu kaadiyey qaala falam yazid kama uuna ziyaadinin rasuulkii calaa an nadaxa bilmaa in uu biyo ku sayriyey kama ziyaadinin وxadaثnah yaحya بن yaحyى وأbu bkr بن أbي شhybة وcmr الناaqd وزhayr بن xرb جamيعا عن بn عuyaynة عن الزهriي bhada الإsناad وqاala fadacaa bmaaءn biyo ayuu yeeray farashahu waa ku sayri oo la mid وxadaثnii xrmlة بن yaحyى qala أخbarana بن whb cabdالlahi بن whb weyaan qaala أخbaranii yunus بن يزيd الأyli أن بن شهاaب أن بن شهاaب أخبره qال أخبرنيi عبayd الله بن cبدالله بن cتبة بن مسعوuد أن أma qays بنت مxصن وkاnت min المهاaجiraaت الأول waxay ka mid ahayd haweenkii مهاaجiraaتka ahayoo hore الlatيi bاayacna رasuul الlahi صلى اه سلم ee ahaa kuwii la mubaayacooda rasuulka salى الlaه عليه وسلم wahiya uktu cukaashata bni mixsan ninka la yidhaha cukaashatu bnu mixsan walaashi weeyaan axadi bani asad bni khusayma cukaashana wuxuu ka mid yahay qabiiladaas waa axadi bani asad bni khusayma qabiilada la yidhaahdo asad bni khusayma ilmaheedii ayuu ka mid yahay ama dadkeedii qaala akhbaratnii waxay ii sheegtuu leeyahay ummu qays annaha atat rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam bibnin laha inay ula timid rasuulka anug yar ay leedahay lam yabluq aan gaarin an yaakula acaama inuu cuno cunnada qaala cubaydullaahi akhbaratnii waxay ii sheegtay anna bnaha daaka ibnigeeda oo kaas ah baala fii xaji rasuulillahi sal l slam inuu ku kaadiyey fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bimaa'in fanadaxahu calaa thawbihi walam yaqsilhu gaslan marka waxa uu ku sayriyey kaadidiisii maradii korkeeda mana uusan dhaqinin dhaqitaan marka xadiidkaas wuxuu tilmaamahayaa in ilmaha yaryar kaadidooda sidaa loo nadiifinayo culummada waa isku khilaafeen bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin wiilasha iyo gabdhuhu waa isku mid labadoodana waa in la dhaqaa nadxina kaafin maayo waa qowl daciifa waxay isku waafaqsan yihiin in uu farqi u dhaxeeyo culummada muxaqiqiinta wiilasha iyo gabdhaha gabdhaha laga maarmaan ay tahay in la dhaqo kaadidooda wiilashana waa nijaaso laakiin nijaasadaas dhaqitaankeeda ayaa takfiif la geliyey sidaas ayaana loo dahirinhayaa iyadoo aan la dhaqinin farqiga markaa nadxiga iyo dhaqitaanka u dhexeeya biyaha inta lagu sayriyo biyihii inay xoogaa uun meeshii galaan ee inay intay dhaafaan ama la jejebiyo ama la hafuujiyo daruuri ma aha biyihii inay meesha xoogaa uun ku bataan baa la doonahayaa oo kaadidii ka bataan intaasaa kifaaye ah in ay biyuhu dhaafaan meeshana daruuri ma aha in gacanta loola tagona daruuri ma aha oo la hafuujiyo ilmahaas marka waxa uu leeyahay alimaamu nawowi waa ilmaha aan jihatu takdiya wax aan caana ahayn u cuninin ee canug mar cunno afka loo geliyo mushkila male laakiin haddii takdiya iyo quudin waxaan caana ahayn u isticmaalaan markaa dhaqitaan bay u baahan yihiin bacdu ahlilcilmi baa waxay dhaheen maxaa farqiga u dhaxeeya wiilasha iyo gabdhaha oo gabdhahana dhaqitaan daruuri uu noqday wiilashana in la rusheeyo waa arrinkaas wax tilmaamahaya farqigaas oo nasa ma muuqdo laakiin alimaamu shaafici baa wuxuu yidhi farqigoodu wuxuu yahay gabdhuhuna nijaasay ku qaangaaraan wiilashuna shay daahir ah wiilashu manibay ku qaangaaraan maniguna waa daahir gabdhuhuna dhiig bay ku qaangaaraan dhiiguna waa nijaaso farqigaasaa jiruu yidhi u dhexeeya wiilasha iyo gabdhaha ayib baabu farki lmaniyi min athawb xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana khaalid bnu cabdillaahi can khaalid khaalid bnu cabdillaahi can khaalid haddaad aragto waa khaalid bnu cabdillahi bnu cabdiraxmaan addaxaan midkan hore oo min athaamin ah kan kalena waa khaalid bnu mihraan abulmunaasil alxadaa min alkhaamisati can abi macshar ziyaad ibnu kulayb alkuufi weeyaan abu macshar can ibraahim ibraahim ibni yaziid النخعي أبو عمران الكوفي عن علقمة وعلقمة بن قيس علقمة بن قيس ابن عبد الله النخعي من الثانية والأسود الأسود بن يزيد بن قيس النخعي مركا أسودك وولالك ننكو دالي أو عبد الرحمن waxaan leeyahay yaziid ibnu qays iyo waxaan isla dhashay calqamat ibnu qays marka calqamuhu waa adeerka aswad waayo waa aswad ibnu yaziid ibni qays calqamuhuna waa calqamat ibnu qays marka waxaa isla dhashay yaziid ibnu qays iyo calqamat ibnu qays yaziid wuxuu dhala aswad marka waa ibnu akhi calqama aswadku waana mukhadram aswadku usradoo dhanna marka ibraahim iyo calqama iyo aswad waa qabiilo banu nakha la yidhaaho kuufiyiin ah anna rajula nazla bicaaisha nin baa kusoo degay caaisho marti ah fa asbaxa yaqsiblu thawbahu wuxuu gudagala marka habeenkii intuu isku qarwey ayuu dareemay in ay mani ka imaatay marka subaxiibuu wuxuu gudagalay inuu maradii dhaqahayo faqaalat caaishatu radia allahu canha inamaa kaana yujzi'uka waxa uun kugu aaday oo kaliya in ra'aytahu haddaad manidii aragto an taksila makaanahu meeshii manidu ay ku olad inaad dhaqdo isaguna maradii oo dhan buu dhaqahay fain lam tara haddaada meeshii aragna nadaxtu xawla nadaxta xawlahu meeshii aad u malaynayso inay wax gaareen inaad biyo ku sayrido ayaa kugu aaday bay tiri waxayna daliil uga dhigtay marka ficilkeedii uu nebigu arkahayay laqad ra'aytunii waxaan is arkayay bay leedahay afrukuhu in aan ka jejebinayay min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka maradiisa farkan jejebin fa yusalli fiihi waan ku dukanaya marka dhaqidna ma sheegina waa jejebinayay bay leedahay waana maray qallashay marka nijaasadu hadday qallasho jejebin kaliyu kaafi ma aha laakiin iyadu waxay ka warramaysaa jejebin kaliya inay ku kaaftoontay arrinkaasuna wuxuu tusinaa markaa in aysan nijaaso ahayn manida bani aadam وحدثنا عمر بن حفص بن غياث بن طلق وعمر بن حفص بن غياث بن طلق من العاشرة من الحادية عشرة مية من العاشرة قال حدثنا أبي وحفص بن غياث بن طلق الكوفي من الثامنة can alacmashi can ibraahiima can اlaswadi wa hamaam baa kusoo kordhay waa hamaam bn xaari bn qays annakaci waa isla usradii wey usra aad iyo aada u khayr badan bay ahayd oo ardadii cabdullahi bn mascuud iyo ardadii ka dambeyday ah can caaishata radia allahu canha filmaniyi qaala kuntu waxaan ahay afrukuhu inaan ka jejeebanayo manidii min thawbi rasuuli illahi sala allah alay slam مرضي رسولك صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد وحماد بن زيد عن هشام بن حسان القردوسي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي من الثامنة قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وهو ابن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة هو مهران اليشكري من السادسة جميعا أن أبي معشر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وهشيم بن بشير الواسطي من السابعة عن مغيرة ومغيرة بن مقسم الضبي من السادسة قال مسلم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي من التاسعة عن مهدي بن ميمون من من السادسة عن واصل الأحدب وواصل بن حيان الأحدب من السادسة قال وحدثنا ابن وحدثني ابن حاتم ومحمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا إسحاق بن منصور أبو عبد الرحمن السلولي لبا إسحاق isxaaq haddii isxaaq ibnu mansuur uu u noqdo sheekh muslim waa isxaaq ibnu mansuur alkawsaj min alxaadiyata cashara waa ardagai axmed ibnu xambal ardaga muslim waxaan leeyahay sheikha muslim ardagiis ama sheikhiisu sheikha muslim haddii uu isxaaq ibnu mansuur yimaado oo uu noqdo sheikhu shaykhihi waa isxaaq ibnu mansuur abu cabdiraxmaan assaluuli min ataasica قال حدثنا إسرائيل وإسرائيل بن يونس السبيعي من السابعة عن منصور منصور بن المعتمر ومغيرة مغيره عن صمر نهضة مغيرة بن مقسم كل هؤلاء عن إبراهيم بيكوريين عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مني لقد جبين أي مرض رسولك صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر xadiid khaalid alxadaa can abi macshar ayuu la mid yahay ay la mid yihiin duruqdan dambe وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديثه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي من التاسعة عن عمرو بن ميمون وعمرو بن ميمون بن مهران الجزري من السادسة قال سألت سليمان بن يسار وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم من الثالثة وهي سليمان عن المني يصيب ثوب الرجل من إذا أو أصيبتا ننك مرضيس أيغسله أم يغسل الثوب maa wuxuu dhaqahayaa manidii mise wuxuu dhaqahayaa maradii oo dhan faqaala akhbaratnii caaisha camri maymuun baa sulaymaan weydiiyey sulaymaankii wuxuu leeyahay akhbaratnii caaishatu radia allaahu canhaa ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kaana yaqsilu lmaniya inuu dhaqi jiray manida uma yakhruju ila asalaati fii dalika fawd kadibna wuu ugu soo bixi jiray salaada maradaas manida laga dhaqay wa ana anduru anigoo fiirinhaya ilaa athari algasli fiihi fi thawb raadkii dhaqitaanka anoo maradii uga jeedo maradii ka fiirinhaya marka maradii oo dhan lama dhaqayne meeshii loo maleeyey mani inay gaartay ayaa la dhaqay ayib xadaثna abu kamil الjaxdari wa fudayl بn xuseyn بn طalxata abu kamil aljaxdari min alcaashira qala xadaثna cabdulwaxid wcabdulwaxid yعni bna ziyad alcabdi min ahaamina qala wxadaثna abu kurayb qala akhbarana bn اlmubaarak cabdالlahi بn mubaarak bn waadix alxandli min ahaamina shaykh اlإslaam cabdالlahi بn mubaarak raximah اllah wbn abi zaa'ida وyaحya bn zakariya bn abi zaa'idata min ataasica kulluhum kulluhum waayo marka waa cabdulwaaxid iyo ibn abi zaa'ida iyo cabdullahi ibn mubaarak kulluhum can camri min maymuunin bihada alisnaadi ama bnu abi zaa'ida faxadiiduhu kama qaala ibnu bishrin maxamed ibnu bishrin xadiidkiisi uu la mid yahay ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama kana yaqsilu lmaniya waama bnu lmubaarak lafdiga cabdillahi bn mubaarakna wa cabdulwaaxid fafii xadiiثima qaala kuntu aksiluhu oo ahaan ahay anigu inaan dhaqahay min thawbi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam marka maxaa farqiga u dhaxeeya kuntu aksiluhu min thawbi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam iyo ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam kana yaqsilu lmaniya maxaa farqiga udhaxeeya waa isku mid mar hadday iyadu dhaqayso isagaa amray hadduu asagu amrana isaga loo nisbay karaa oo la dhihi karaa rasuulkaa dhaqay maadaama isagu uu amray waa loo nisbay karaa marka waa isku mid waxadaana axmed bnu jawaas alxanafiyu axmed bnu jawaas alxanafi min axaadiyata cashara qaala xadaana abulaxwas maya min alcaashira قال xdثna أبوالأحوص سلام بن سليم الxنفي من السابعة عن شhبيب بن غرقدة من الرابعة عن cبدالله بن شهاaب الkhولاني من الثالثة wadaad yماني aweye qاaل كنت ناaزلا على cاaئشhة waxaan kusoo degay buu leeyahay oo aan ahay inaan kusoo degay cاaئشho رaضي الله عanها فاxتلمtu في ثوبaya labadeydii maro go-i iyo macwistii ayaan ku اxtilaamay fagamastuhumaa fi lmaai markaa waxaan geli u leeyahay biyihii labadoodii labadoodiiba isla dhaqahaya fara'atnii jaariyatun licaaisha waxa ay aragtay gabar yar oo caaisha u khidmaynaysay fa akhbarathaa caaisha bay u sheegtay marka arrinka aan samaynaya fabacaat ilaya caaisha caaisha marka iisoo fartiin fartay faqaalat maa xamalaka calaa maa sanacta bithawbayka maxaa kugu xambaaray waxaad ku samayday labadaada maro qaala qultu ra'aytu waxaan arkay maa yara naa'imu fii manaamihi qofka hurdaaya wuxuu hurdadiisa ku arko oo qaraw ayaan arkay qaalat hal ra'ayta fiihimaa shay-an wax ma ku aragta labadii marood marka qultu laa waxaan isirisa waxbaa ku jira qaalat falow ra'ayta shay-an qasaltahu istifhaam waay hadalkan marka falow ra'ayta shay-an qasaltahu yacni afalow ra'ayta shay-an qasaltahu haddaa hataa wax ku arki lahayd ma dhaqi lahayd laqad ra'aytunii anigu waxaan is arkaya leedahay marka wa inii anigu la axukuhu min thawbi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam aniga oo ka xoga manida marada rasuulka sala allahu alay slam yaabisan isagoo qallalan bituufuri ciddideeda uga xoga baan arkahay hadduu nijaaso yahana intaas ma kaafi lahayn ee dhaqidu u baaha lahaa ee haddii xataa aad wax ku aragto ma dhaqi lahayd bay ku leedahay haddaadan wax ku arag waa kasii fog tahay ee haddii aad wax ku aragtata ma dhaqi lahayd ma u baahnayn inaad dhaqdo u yahay marka axaadiistaas waxay tilmaamaysaa manida bini aadanka xukumkeeda culummada waa isku khilaafeen alimaamu maalik wa abu xaniifa waxay leeyihiin waa nijaaso ayb abu xaniifa wuxuu leeyahay nijaaso ha noqdee hadduu qoyan yahana waa in la dhaqaa hadduu qalalan yahana farkiga kaliya kifaaye au leeyahy hadduu qoyan yaha waa in la dhaqaa hadduu qalalona waa in la xogaa ayib maalik isagu wuxuu leeyahay waa nijaaso hadduu qoyan yahana waa in la dhaqaa hadduu qalalan yahana waa in la dhaqaa axmed iyo shaafici waxay dhaheen waa daahir ayib qolada dhehaysa waa nijaaso maxaa u daliila waxay daliishadeen qasligan caaisha ay sheegayso ayib qolada dhehaysa waa daahirna maxay daliishadeen farkigay daliishadeen ayagu waxay dhaheen nijaasada hadday qallasho farki kaliyahu ma noqon karo dahaaro waxay dhaheen marka riwaayada qasligu waa maxmuulatun cala alistixbaab waxaa lagu xambaaray dhaheen sunannimo ee waajib ma aha riwaayada farkiga ayaana tusinaysa wuxuu inaysan nijaaso ahayn ee min baabi anadaafati walistixbaab loo dhaqahayay qowlkaasaana raajixa oo waana adag tahay in la yidhaahdo bini aadankan hadda daahirka ah wuxuu ka farcanmay oo asalkiisa nijaaso ahayna macquul ma aha goormuu daahir noqda hadduu asalkiisu nijaaso ahay hadda bini aadanku waa daahir marka asalkiisu waa nijaaso lama dhihi karo ambiyadii asalkooda waa nijaaso lama dhihi karo waayo iyaguma mani bay ka samaysmeen marka inuu daahir yahay manidu ayaa raajix ah ee haddii markaa layska dhaqona waa shay wanaagsan haddii lagu kaaftoomo in layska xogona kafaa ayib baabu qasli dami lxaydati min athawb xadaثna abu bakr bn abi shaybata qala xadaثna wakiicu qala xadaثna hishaam bn curwata قال وxdثnي محمد بن xاtم واللفظ lh qال xdثna يحyى بن سعيد والقطان عن هشام بن curوة qاaل xdثتnي فاaطمة زwjadiisii uu ka waramay زwjadiisii uu ka warinaya xadiiث waayo isagu waa هشاam بن curوة بن الزبير زwjadiisuna waa فاaطمة بنت المنdir بن الزبير waa ilm adeer qاal عن أسmاء أsmاء ayay ka waramaysaa qاaلت jaaءat imra'aة ilى الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam haweeney ayaa nabiga u timid salى اllahu عalيه wasalam faqaalat ixdaana mideen yusiibu thawbahaa waxaa asiibahaya maradeeda min dami اlxaydati xaydada dhiiggeeda maradeeda asiibahaya kayfa tasnacu bihi say ku samaynaysaa maradii qaala taxutuhu taxutuhu way xogaysaa uma taqrusuhu biاlmaa'i kadibna biyay ku jajabinaysaa meeshii uma tandaxuhu kadibna way dhaqaysaa uma tusallii fiihi markaasna ugu dukanaysa yani hadduu dhiiggii qallalay marka hore way xogaysaa kadibna dhiiggii cayntiisii bay biyo ku dhaqaysaa ku jajabinaysaa kadibna way dhaqaysaa markaasay ku dukanaysaa ayib xadaثna abu qurayb mxamed bn اlcalاء alhamdani qala xadaثna bnu numayr qala wxadaثanii abu طaahir axmed bn cmr bn sarx qala xadaثanii akhbaranii bnu wahbin qal abaranii yay bn cabdlah bni salim wa yaxya bn cabdlah bni salim bn cabdlah bn cumar bn khaaab min ahaaminati alcadawi wa malik bnu anasin wacamr bn xaari bn yacquub alansaari kulhm can hishaam bn curwata bihada isnaadi mil xadiii yaxya bni saciid xadiika wuxuu tusinayaa marka wuxuu leeyahay alimaam nawowi wuxuu daliil u yahay xadiikaasu in uu dhiigu nijaaso yahay saasuu leeyahay arrinkaasuna waa biijmaaci lmuslimiin ayib waxaa kaloo uu tusinhayaa nijaasada in lagu dhaqayo biyo ee colorakis iyo wax lamid aho aysan anfacayn ayib hadalkaas markaa dhiigu waa nijaaso biijmaaci lmuslimiin nadaraa ku jira waayo xadiidkan wuxuu ka warramhayaa nijaasatu dami alxaydati ee mutlaqu addam ka warrami maayo nijaasatu dami alxaydatina waa ijmaac laakiin dhiigyaalka kaleo bini aadamka jirkiisa ka yimaada inuu nijaaso yahay wax ijmaacu kama jiro nawowina wuxuu leeyahay wafiihi ana dama najisun wa huwa biijmaaci lmuslimiin arrinkaas waa sidaas ugu dhigan ma noqon karto waxaana daliil u ah ninkii saxaabiga ahay xadiidkiisii ood garanaysiinoo isagoo dukanahaya nin gaal huu sahmi kusoo tuuray dhiiggiisaoo ka dareerahaya wuu salaadii ku jiray hadduu dhiiggii ka dareerahayeyna oo uu dhiiggii nijaasayna ma dhici karto inuu nijaaso ku dukado marka daliil sariixuu ma jiro oo ku saabsan dhiigga bini aadamku inuu nijaaso yahay laakiin waxaa ijmaac ah dhiigga xaydka ama dhiigga nifaasku inuu yahay nijaaso ayb bاب الاستبراء والاستنزاه من البول قال حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب سعيد الأشج وسعيد بن عبد الله بن سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا ومجاهد بن جبر المكي من الثالثة يحدث عن طاووس وطاووس بن كيسان الجندي من الثالثة ورواية الأقران واسكو دبقوا وحدين كالورينايا مع ذلك مجاهد حديث كان ستة أصايو ابن عباس أحيانا أغوريا مرمرنا وكوريا عن طاووس عن ابن عباس marka waana dad isku dabaqaa marka waxaa dhici karta markii horeeto inuu ka maqlay daawuus can ibni cabaas kadibna uu si mubaasharatan ah uu uga maqlay ibnu cabaas marka labada riwaayoba waa maxfuud mana isdiidahayaan labaduba waa sax can ibni cabaasin qaala mara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam calaa qabrayn wuxuu soo maray rasuulka allah sala allah alay slam laba qabri faqaala inahumaa la yucadabaan labadooda waa la cadaabahay wamaa yucadabaani fi kabiir mana lagu cadaabahayo wax weyn ayib wax weyn lagu cadaabi maayo daas bmacnaa alba waay alimaam ibn malik alandalusi wuxuu leeyahay kitaab uu bacd axaadiid min saxiix bukhaari uu ku raabay uu ku magacaabay shawaahid tawdiix marka wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu daliil u yahay fii bimacna alba oo daraf ah inay ku imaato dadka nuxaada ahuna arrinkaas wayba ka qarsoontuu leeyahay maca wuruudihi fi lqur'aan ka qowli llahi tacaala lamasakum fima akhadtum fiima yani bisababi ma akhadtum weeyaan iyo xadiidkan cudibat imra'atun fii hiratin yani bisababi hiratin waa kitaab mufiida weeyaan marka axaadiidta icraabta u baahan min saxiix bukhaari ayuu ku icraabay ayib fii kabiirin markii hore nabigu wuxuu yidhi wamaa yucadabaani fii kabiir riwaayo waxaa jirta markaa dhahaysa bala wainahu lakabiir haa isagu waa weyn yahay marka markii horeeto xadiidka waxaa ka muuqata inuu nafiyey waxaan lagu cadaabahayaa inay yihiin wax weyn kadibna uu sugay marka isbaatkaas kabiirnimada iyo nafyigiisu maxay u laabanaysaa aara' badan buu keenay alxaafid ibn xajar alcasqalaani qolo waxay leeyihiin waxaa dhici karta kabiirnimadaas in loola jeedo dembi aan aada u weynayn ninka aragtidiisa waxaa samaynaya laakiin ilaahay agtiisa ku weyn marka isaga aragtidiisa wax weyn ma ah lama weyna laakiin ilaahay agtiisa waa kabiir waxaa dhici karta bay dhaheen kabiirnimada inay u laabanayso wax culaysoo kuma jirinin inuu iska ilaaliyo wax weyn ma ahayn inuu dembigaas iska ilaaliyo laakiin maca dalika dembi weyn waaye ayib waana markaa arrimo waaweyn oo runtii keenay cadaab oo ninka kaadida aan iska nadiifinin isagoo kaadida ay ku taalo dukata haddii taarku salad waay saasaa loo cadaabay ninkan namiimada iyo ka shaqeeya waxa la midkaana waa nin ifsaad u taagan markaa cadaab buu mutaa ama axaduhumaa fakaana yamshi binamiima midkood wuxuu u ahay inuu isku dir iyo hadal kala qaadid u soco jiray wa ama alaakharu fakaana laa yastatiru min bowlih ka kalena iskama asturaynin kaadidiisa labadaas arrimood ayay ku muteen cadaab ayib labadooda ma dad muslimiin ay ahaayeen mise dad kafara ay ahaayeen culamada waa isku khilaafeen qayba waxay leedahay dadka fara ay haayeen laakiin waxaa daahira inay muslimiin ahayen sababtuna waxa weeyaan dadka gaalada ah sharaa'icda islaamka oo ay ka tagaan waa loo ciqaabaa laakiin ciqaabkooda in lagu dhejiyo gaalnimadooda oo la yidhaah gaalnimaa loo cadaabahaya ayaa ka habboon in sharaa'ic ay ka tageen aa loo cadaabayaa la yidhaahdo waayo sharaa'icda ay ka tageen gaalnimada aa ka weyn marka cuquubadooda in loo leexiyo xagga gaalnimada ayaa ku habboon intii loo leexi lahay sharaa'ic ay ka tageen iyadoo lagu cadaabahayo sharaa'icda qudheeda arrinkaasuna wuxuu tusinhayaa inay ahaayeen dad muslimiina laakiin kabaa'ir ku dhex jiray ayib alxaafid ibnu xajarna sidaasuu rajaxay in ay ahaayeen dad muslimiina laakiin kabaa'irtaas ku dhex jiray qaala fadacaa bicasiibin waxa uu u yeeray nebigu laan timir ah ama geedka timirta laantiisa marka laanta markay soo baxdo intaysan caleemaha dhaadheer yeelan ayaa la yidhaha casiib hadday caleemuhu ka soo baxaanna magac kale qaadan oo la yidhaha sacafa fadaca bicasiibin radbin fashaqahu bihnayni labuu u kala jeexay uma qarasa calaa haada waaxidan kan wuxuu ku tallaalay mid wa calaa haada waaxidan kanna mid kaluu ku tallaalay uma qaala lacalahu waxa uu arrinku yahay oo uu mudan yahay ama lacalahu cadaabku wuxuu mudan yahay an yukhafafa canhumaa in laga fududeeyo labadooda maa lam yaybasaa intii aysan qallalinin in laga fududeeyo طيب وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي ومن الحادية عشرة أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي قال حدثنا معل بن أسد وأخو بهز بن أسد العمي من العاشروي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد العبدي من الثامنة عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو قال من البول روايته هرمحيهات laa yastatiru tanuna laa yastanzihu iska fogeyn maynka hadida waa isku mid laa yastanzihu iyo laa yastatiru iyo laa yastabri waa isla macno ayib masalo kale bacdu ahlilcilmi waxay ka niqaashaan haddii qofku uu qabri soo maro suuragal ma tahay marka in geed qoyan uu ku tallaalo iyadoo lagu dayanhayo ficilkaas nebiga ka sugnaaday mise lama samay karo waa isku khilaafeen culammada bacdu ahlilcilmi sida alimaam alkhaaabi waxay leeyihiin lama samay karo arrinkaasuna waa khalad sababtuna waxa weeye buu leeyahay khaaabi wax macnaahoo geedkan ku jira qoyaankiisa ma jiro ee nebiga ayaa geedkaas intuu qoyan yahay u shafeecay shafeecadaas ayaana looga fududeeyey kuna qaydan intuu geedku qoyan yahay ee geedka qoynaantiisa wax macnaha kuma jiro buu leeyahay waxay soo daliishadeen weliba xadiid tilmaamahaya in nebigu uu jaabir amray laba geed in la soo gooyo ama laba qoray laba geed laga soo gooyo oo nebigu uu mar uu xaajo gudanayo isku asturay kadibna uu amray jaabir in uu labadaas qoray laba qabri ku kala tallaalo markii la weydiiyena wuxuu yidhi innii marartu biqabrayni yucadabaani fa axbabtu bishafaacatii an yurfaca canhumaa maadaama algusnaani radbayn xadiidkaasna fii aakhiri saxiix muslim buu noogu imaan doonaa haddii rabbi sahlo wuxuu leeyahay waxaan soo maray laba qabri oo la cadaabahayo waxaan jeclaystay shafaacadayda owgeeda in laga qaado cadaabkii inta labadaas qoray ama labadaas laan ay qoyan yihiin waxay dhaheen marka xadiidka macnihiisu waa shafaaco ee geedka qoynaantiisa wax macnaahu kuma jiro bay dhaheen qoladaas qolo kalena waxay dhaheen maya waa lagu tallaali karaa mushkilana ma aha in lagu tallaalo waxa uu leeyahay xaafid ibnu xajar labadan qisona waa kala duwan yihiin xadiidkan jaabir iyo xadiidkan ibnu cabaas laba xadiid oo aan shaqo isku lahayn weeyaan xadiid jaabir hadduu shafaaco ka sheekaynhayo kan shafaaco kuma jirto buu leeyahay waxaana muuqato daahir ah inay laba qadiyo kala duwan ay yihiin labadoodana laiskuma fasiri karo laisuma keeni karo waxaana jirtuu leeyahay nin saxaabi oo la yidhaahdo buraydat bnu lxusayb radi allaahu canhu oo dhulka sharqiga khuraasaan ku dhintay in uu amray ama uu dardaarmay markii uu dhimanayay in qabrigiisa laama lagu tallaalo wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar wax la cuskado ama la taqliidsado ama la raacona asagaa dadkan kaleeto iskhilaafsan kaga owleysan buu leeyahay وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان وهو أولى أن يتبع من غيره wadaadadan kale ama culimmadan kaloo ishaysataa asagaa kaga awlaysan buu leeyahay in la raaco marka bina'an calaa dalika in lagu tallaalo wax mushkilaah kuma jirto iyadoo la rajaynhayo marka in alla uu kaga fududeeyo haddiiba uu jiro wa. haddiiba uu cadaab uu jiro hadduuna cadaab jirinna uu naxariis ku jirno ba maba u baahnaa alqaadi ciyaad baa wuxuu yidhi arrinka xadiidkan ka muuqada waxa weeyaan arrin qeyb oo ah ninkan in ama labadan qofood in la cadaabahayay ninkan geedka meesha ku tallaalayana war kama hayo dadkan in la cadaabahayo siduu ugu tallaali karaa uu leeyahay marka xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay maya macnuhu waxa weeyaan haddiiba aan la cadaabayn hadde mushkila ma jirto haddii ay dhacdo in la cadaabahayona waxaa dhici karta marka geedkaas inuu sabab u noqdo in laga fududeeyo intuu qoyan yahay marka arrinkaas dadku waa la sii fogaadeen oo hadda geed qoyan baa laga sheekaynaya laakiin waxaan arki jirnay soomaalida qubuurta markay soo maraan dhagaxantay soo aruursadaanay kor saarsaaraan de meesha wax qoyan baa laga sheekaynhaya oo intuu qoyan yahay ay dhici karto in wax laga fududeeyo laakiin dhagax ma qoyana marka waa ziyaado aan macno ku fadhin waayo taas baabu mubaasharati alxaa'idi fowqa alizaar قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد عن منصور منصور بن المعتمر عن إبراهيم وإبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود عن عائشة قال كانت إحدانا نسخة لصاصي قريسة نسخة كاليتون واحد ذكرتها كان إحدانا إني كنت مركا الإمام النووي حليهي kaana ixdaana ayaa nusakda anaku aan aragna ku taalla luq ahaanna waa saliim buu leeyahay wax dhibo kuma jiro oo carabtu axyaanan shayga mu'anadka xaqiiqiga ah ficilkiisa ayay ba tadkiiriyaan oo qaala imra'atun baa jirtuu leeyahay sidaasiiba wey uu soo naqliyey qaala imra'atun qaalat imra'atun ma aysan dhihin marka kaanat ixdaana waxay ahayd middeen idaa kaanat xaa'idan haddii ay tahay mid xayd qabta amaraha rasuululahi sal la alay slam rasuulku wuxuu amrahayey yani arrin buu amrahayey fata'taziru biizaarin marka waxay herinaysay hoos guntii uma yubaashiruhaa kadibna waa taabanayay waa u dhowaanayay حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني وسليمان بن فيروز الكوفي من الخامسة قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسير قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني قاعد عن صومرني سليمان بن فيروز الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه أسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا وهي مدين إذا كانت حائضة إذا كانت حائضا حائضة والله كلام أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر إن أي هوسكنت حرته fii fawri xaydatihaa markii xaydadeedu ay bilowga tahay uma yubaashiruhaa kadibna waa u dhowaanayay qaalat waayukum yamliku arabahu aw irbahu keennee hana kara xaajadiisa ama dantiisa kamaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam sida uu rasuulku u ahaa yamliku irbahu aw arabahu xaajadiisa mid hana kara حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الرحمن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان عن الشيباني وسليمان عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي ومخضرم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وهو دوانا هوينكيس فوق الإزار وسجنت انت كقريضة وهن حيض أي حيض غلط وحدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة مخرمة بن بكير بن عبد الله من السابعة قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى أحمد بن عيسى بن حسان التستري من العاشرة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب وكريب بن أبي مسلم مولى بن عباس أبو الرشدين من الثالثة قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع معي نبي هو أها إنه إلى سيحني أنيقا وأنا حائض أنا حائض أه وحائض غبا وبيني وبينه ثوب وها سنود حيث أنيقا يسقى مرو أحاديث المركة وحي تلماميسا هوين تحايد كقبتا سيدا لولا تعاملها يو haweenta xaydka qabta tacaamulkeedu waxna waa xaaraam laysku waafaqsan yahay ijmaacan inay xaaraam tahay waxna waa wax laysku waafaqsan yahay ijmaacan inuu xalaal yahay waxna khilaafa ku jira waxa laysku waafaqsan yahay inuu xalaal yahay waxa weeyaan waxaan leeyahay waxaa laysku waafaqsan inuu xaaraam yahay xibinta taranka in laga isticmaalo haweenta iyadoo xayd qabta waa xaaraam biijmaaci lmuslimiin binasi lqur'aani wasunati saxiixa wuxuu leeyahay nawowi haddii qof muslima uu ictiqaadiyo arrinkaas inuu bannaan yahay saara kaafiran murtaddan waa lagu kufrina haddii qof uu sameeyo hayra muctaqidin xillahu isagoo rumaysan inuu xaaram yahay uu ku dhacay hadduu yahay marka qof xilmaansan ama jaahil ka ah xayd inuu jiro ama jaahil ka ah arrinkaas inuu xaaraam yahay dembi ma saara kafaarana laga mara buu leeyahy dembina ma saara kafaarana lama rabo haddii laakiin uu u tago isagoo og inay xayd qabto kuna qanacsan arrinkaas inuu xaaraam yahay waa kabiira min alkabaa'ir qof ku dhacay waxaana waajib ku ah in uu toobo keeno ilaahay u toobo keeno kadib maxaa ka rati mahaya kafaara ma leedahay mise ma laha culammada waa isku khilaafeen qayb waxay leedahay yastakfir illaah wayatuubu ilayhi wax kafaaraana ma laha qaybuna waxay leedahay maya kafaara ka waajibaysa kafaaraduna maxay tahay waa diinaar aw nisfu diinaar diinaar aw nisfu diinaar waa maxay haddii xaydka awalkiisii uu tago diinaar ayuu ku darahayaa oo kafaaro ah toobakeenkii hadduu fii aakhir alxayd ugu tagona nisfu diinaar ayuu toobakeenkii ku daraya oo kafaaro ah saasaana raajix ah waayo xadiidkeedu saxiix waaye inkastoo nawi u leeyahay waa daciif laakiin sidaa saxiix xadiidkeedu waa saxiix ayib arrinkaas waa xaaraan bilijmaac waxaa xalaal ah marada hoosguntiga duubashadeeda inta ka koreyda in uu kaga istimtaaci karo waa xalaal bilijmaac ayib marada duubashada hoosteeda oo aan ahayn xibinka taranka istimtaaceeda waa laysku khilaafay qolo waxay leeyihiin waa xaaraan qolo waxay leeyihiin waa xalaal qofku waxay leeyihiin qof aada u shahwo badan oo dhici karta inuu khalad ku dhaco hadduu yahana waa ka xaaraan qof isdabdi kale hadduu yahana waa u xalaal bay dheheen qowl wajiihana waayo maxaa yeele man xaama xawla alximaa yuushiku an yaqaca fiihi waayo marka qofkii kari kara inuu isceliyo wixii aan xibinta taranka ahayn waa u bannaanta isticmaalkeedu qofkii marka inuu khalad ku dhaco laga malaynaayo ama aan isceli karinna waa inuu ka fogaadaa bayna surati wa rukbati qowlkaasaa dhici karta marka qowl raajix inuu yahay waxaana la imaan doona xadiis dhahaya isnacuu kulla shayin ila nikaax isnacuu kulla shayin ila nikaax nikaaxa maxay tahay yani xibintii tarankii waxaan ahayn waa idiin bannaanta xadiidkan yaraan ku daraynaa baabu الnawmi maca alxaa'idi fi lixaafin waaxid qaala xadaana moxamed ibn musanى qaala xadaana mucaad ibnu hishaam waa mucaad ibnu hishaam ibn abi cabdillaahi addastawaa'i min ataasicati qaala xadaanii abi wa hishaam ibn abi cabdillaahi min asaabicati can yaxya bn abi kahiir alyamaami min alkhaamisa qaala xadaana abu salamata bn cabdiraxmaan أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أن وأنا هاي إن لجي في رسولك صلى الله عليه وسلم في الخميرة قوي فرقها لها خميرة ومرأة فرقها لنا أيضا قالت إذ حدت مركا وحيضي فانسررت وان سيبمي فأخذت ثياب حيضتي أو حيضتي لبضا ولا أركان وهن قاتي waktiga xaydka maryahan qaadan jiray ama xaydka waktigiisa maryaha aan xiro jiray faqaala lii rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam anafisti ma xayshay ayuu yidhi qultu nacam qaala fadacaanii waa ii yeeray wuxuu yidhi dhib ma laha yani haddaa xaysha hitaa ma inaaka meesha ka baxdo ma aha fadajactu macahu fi lkhamiilati go-yaan la huday bay leedahay markaas faqaalat wa kaanat hiya ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحيلها زينب وكانت هي يعني أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان وحيكوكو بيسانهين في الإناء الواحد والكلية من الجنابة يقوكو بيسانهين حديث كاسوح تسينا يا مركا قفكا حيث كقبتا in aan laga fogaanayn ee lala jiefo karo markii la iska ilaaliyo xibinkaas taranka ah inta kaleeto inayn waxba mushkila lahayn uuna la huyo karo ama ula jiefo karo hada wabilah towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasabi wslam